ninaan mooday inuu in marka wuxuu yahay la sheego iska aamusaya oo aamusi waayey baan doonayaa jawaab inaan siiyo faysal maamulka somalilan ka mid maaha ee dowladda waxaan la yaabanahay dadka dhegaysanaya ee la hadlaya ee leh faysal baa sidaa yidhi iyo faysal baa sidaa yidhi baan aad ula yaabanahay sidaan u ogahay iyagu uma yaqaaniin waase u yaqaaniin dadka qaaroo warbixinta way hayaan faysal wuxuu yidhi waa wada degannahay sool iyo sanaag iyo cayn annagiyo ciidagale isma wada naqaan weliga intaa noolaa reer ciidagaloo meel yaalla ma arag reeraha aannu isa soo gaadhgaadhno ee isku dhownahay faysal maaha faysal nin markii horean annaga nala shaqan jiray weeye haddana bad buu galay baddaana inuu ka dabaalanayo u malayn maayo wuxuu yidhi annagu reerahaanu isa soo gaadhgaadhnaa haddii eebaydankeed leeyahay aanu aanu aanu aanu aanu kala guursanaa ee isku soo dhowaanaaye aanu aada isu naqaanaa waa habar yoonis iyo habar jeclowe annagu ciidagale meeluu yaallo weliga yamaanu arag sallaxdayna kuma haysano qodobka kale wuxuu yidhi hadday nagu soo duulaan garow waanu qabsanaynaa haddii aan la idmo nin waliba wuxuu hayo qardhuu la iman doonaa baa la yidhi waa laysu imanayaa waana la dagaalamayaa waxa weeye dagaalkuna tukaraq ma aha alaga daayo dagaalku waa tukaraq dagaalku waa ilaa labida weye jaanis baan haysanaa maanta fiican oo aad u wanaagsan baan haynaa waxa weeye waxbaa la habaynayaa dowladdu waxbay habaynaysaa waxbay hagaajinaysaa waxbay isku habaynaysaa waxa weeye inaan guulaysanay doonaysaa dowladdu aad iyo aad iyo aad baana uga xumahay habsanka weyn ee dhacay habsankiina hadda hadda dagaalku hadduuba socdaa dee hadduuba socdaa waxa weeye qofkii wax garanaya faysalow waxaad isku hayso muusaa aamusay muuse bixi baa aamusay waxaan aad ula yaabanahay kuwa dhulbahante ee ka shaqaynaya ceelaf weyn baan aad iyo aad ula yaabanahay nimanka dadka xaaqay ee laayey gabadha u dambaysee la dilay faysal baa dilay waa kii yidhi dhulbahante dilka laga dayn maayo labada nina qarxu meesha kaga dhacay buhoodnana isaga weeye somalilan weeye warkaas waa warcadoo bruufa weeye ilaa iyo galgala haddaan laga saarin nimankaa ku jira nimanku maaha shabaabe waa niman isaaqoo ismaldahaya wey waxa weeye haddaan laga saarin dalku nabad ahaan maayo dalkuna degi maayo dalkuna haddii baydankeed leeyahay dad ilaa dad ilaahay yaqaan iyo ummaddiisa ummaddu maaha waa ummad shan farood iyo calacal layskaga celiyo wey waxaan leeyahay meesha buuse musabixi ka hadlay ka aamusay ee faysal ka hadlayo meel lagu kala guuray wey muusa yaaban oo wuxuu leeyahay yaa mar uun bawuu iskaga tegi lahay meel oo aduusan garanayn marka runta laga wada hadlo waxaan la hadlayaa jeegaanta ayaan la hadlaya ciidamadiinni waxay joogaan qardho annagay nala joogaan waa habqan kuwa dhulbahatee la joogaan la yaabanahay ee dul hoganaya caareen inay isaga tagaan baa fiicnaan lahayd intay la joogaan kuwa jeegaanta intay la joogaan caare waa isnaqaanaa nin reer kala baydhaan anugu ahay hawdkaanu wada joognay waxa weeye waddaannu wada maraynaa caare waddaannu wada haynaa mar haddaannu wada wada hayno waa soo dhowaynaynaa isagiiyo hawshiisaba taasi waa taa waxaan sheegayaa ku noqonaya garow waanu qabsanayna nin baa ninku yidhi cunahan kugu dhegaya xarga badan baa ka sokaysuy garowa tegisteeda wax badan baa ka sokeeya doqonkiiow waxaadan ogeyn baa ka sokeeya ahey waana laysugu imanaya dee meeshaaba laysugu imanaya sool iyo sanaag iyo cayn baa laysugu imanaya haddii aan laydmo oo nafta ilaah ii daayo intaa waxaan kaga baxayaa qolada jeegaanta ah isagu jeegaanna maaha garxajisna maaha caawa ciduu yahay lama garanayo laakiin waa ciidagalaa la yidhi weeye haa runtii marka laga wada hadlo caawa ciduu yahay ma jirto tolkiina lama socdo muuse bixina hadeerta ku kacyado shalay waa kii caayey madaxweynaha soomaaliya markii dambena isaga kii cali khalifa hoostay ka galeen cali khaliif wuxuu yidhi madaxweynaha hooyadii waa aqaana arrinkaa xaal baan ka bixinaynaa madaxweynaha xaal baan siinaynaa iyo reerkiisa iyo wax allaale iyo wax adduunyaale gabadho aan tiga u nahay gabadha reerka yaga ah ee aanu dhalay ee raaska ee raaska cali ah cali khaliif ee uu yidhi waan aqaanaa aniga arrinkaasi ceeb buu ila yahay arrin nin weyna ku hadlana maaha in dhaweedba brofesoradu way iska waalaayeenoo mid ari keena halkan iyo mid haddii baydankeed leeyahay waxaa ku hadlaba waa lahaa way lahaayeen baryahan oo dhan malaa inaan waxbaba la baran baa fiican bayla tahay aniga waayo qofku hadduu wax barto wuu xishoon lahaa ma garatay hadduuse wax baranin dee aniga waxay la tahay in jaahilnimo u geeniso waxyaabaha qaarkood marka lagu hadlo cali meeluu jooga haddeer garan maayo khaliif waxaan idhaahdana waxaan hore u idhi baa ku fillaa maalintii cali khaliif uu isaa qaadaydey waan la hadlay waan wada hadallo waxaan ku idhi dhulbahante isugu yeedh dhulbahante waa ina nacay waa ina diidey dhulbahante intaad isugu yeedho waxooda u dhiib oo ka tag markaa waa diidey maantu garanaya maantu garanayaa maro yaroo calan oo xun baa loo suray shurka oo sheekh isxaaq leeyahay waan ku arkayey tv-ga markuu muuse bixi dhinac taagan yaho leeyahay awowgiin baan dhirbaaxi jiray aad iyo aad iyo aad iyo aad baan uga xumahay nin reerkaa inu dhegayso waxaan la yaabanahay kuwa dhegaysanaya ninka la yidhaahdo faysal cali waraabe markuu leeyahay sool iyo sanaag annagaale iyo cayn annagaale markuu leeyahay war ma waxay odhan kareen waayeen hus baa lagaa yidhi miyay odhan waayeen anigu arrinkaasi in dan meeshaa dad joogo oo horgalladii horgallada qaar baa hadhadli jiray ilaahay hadda habishuu ku ridayo maba hadlayaan hawshaa markaan halkaa kaga baxo madaxweynaha puntland baan u soo jeesanayaa iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo dowladda waxaynu ku heshiinay dalka in la xoreeyo waxaa lagu heshiiyey in la xoreeyo dalka jaaniskii ugu wacnaa baynu maanta haysanaa waxbaan sheegayaa haddii maanta la xoreyn waayo inta aan doorashadu dhicin haddii laascaanood la xoreyn waayo ninuna ha sugin dadku taluu gaaraya markaa tala danbuu gaaraya waxa weeye dee khasabkaasaa lagu warayaabay aniga ila tahay waxa weeye madaxweyne waxaad ballan qaaday sii daa xooggaaga sii daa maanta rag iyo maal iyo nafba waad haysatay sii daa madaxweyne dadkii waa moral jabay aad iyo aad buu moral xun yahay laakiin moralkiisu wuxuu hagaagaya marka mar walba anoo kale uu ka hadlo warbaahintooda waa berri iyo saa dambe aa yaan yaan yaan yaan yaan la degdegin madaxweynuhuna waa soo socdaa jidku ku jiraa ama waa berri ama waa saa dambe aad iyo aad iyo aad baan aad iyo aad baan madaxweyne u leeyahay ku dhiiro bahasha waxaan salaamayaa dowladda puntland iyo reer khaatumo waxa cali khaliif la socdaa ayaan ku jirin waa iska soo hadooyismayaane ilaahu noo soo hadee baan odhanayaa dadkao dhan baan salaamaya waxa aan ahayn jeegaanta waan salaamayaa laba xiniyood baa inoo dhexa faysalow ahey waa isu iman doonaa cirkaa haddaad tagto iyo dhulkaa haddaad tagto waa ku dul taagnaya haddii ilaahay nafta ii daayo waxa weeye jaqjaq iyo hadal iyo looma baahna annagaa dhulka leh iyo annagaa degi jiray iyo annagaa sidana looma baahna taasi waa taa iyadana waxaan kaga baxayaa oo ku soo ururinaya reer sool iyo sanaag iyo cayno ha caajisina dagaalku wuu dhacayaa wallaahi wuu dhacayaa oo bilaahi wuu dhacayaa oo tallaahi wuu dhacayaa waan idiin dhaartay wuu dhacayaa si deg dega u dhacayaa dagaalku laakiin ha caajisina diyaar garooba nin walaba qorigaaga xabaddu markay bilaabato nin walaba qorigaaga la soo bax rag iyo dumar waxay aad aragtaan ha kala reebina nacallaa idinkuba yaal waa idin salaamayaa aad iyo aad baan idiin salaamayaa waan soo dhoweynayaa reer puntland oo dhan iyo reer khaatumo khaatumo waa puntland puntlandna waa khaatumo